أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta madaafiic ku garaacay xarunta madaxtooyada murtadiinta ee magaalada muqdisho sarkaal sare oo ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya ayay shishahanada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay ku toogteen duleedka magaalada afgooye ee shabeellada hoose kataabela khabaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay howlgalkii ay mujaahidiintu kula wareegeen magaalada bariire ee wilaayada shabeellada hoose kooxda riddada soomaaliya ayaa xabsiga dhigtay mas-uul ka tirsan mucaaradka murtadiinta kadib markii dhowaan uu xaqiijiyey in kooxdu ay ku fajilantay dagaalka ay kula jirto mujaahidiinta ku dhowaad shan iyo toban askari oo isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa bakhtii dhaawaca ku noqday weeraro qorshaysan oo ka kala dhacay bartamaha ee koonfurta dalka soomaaliya bulshada ku dhaqan deegaanka boco ee bariga wilaayada hiiraan ayaa xalay goob fagaaraha ku daawaday filimka mucaaskarka sheekh bashiir ee ay dhowaan baahisay mu'asasada alkataa'ib wilaayada islaamiga galgaduud ayaa kulan isxugwaraysiga la yeelatay guddigii wilaayada bisha rabadaan oo u qaabilsanaa afurinta masaakiinta ku dhaqan wilaayadaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabta taariikhda hijiriguna ay tahay toddobada bisha shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta madaafiic ku asqeeyey xarunta madaxtooyada murtadiinta ee magaalada muqdisho bashiir muxidiin abu ayman ayaa inoo akhrinaya bayaan ka soo baxay mujaahidiinta bismillaahi araxmaani araxiim war-saxaafadeedkan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa cinwaan looga dhigay mujaahidiinta oo howlgal ka fuliyey madaxtooyada toddobada shawaal kun afar boqol afartan iyo lixda hijri waafaqsan shanta abriil labada kun shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay maanta barqada iyo howlgal qorsheysan ka fuliyeen madaxtooyada riddada ee magaalada muqdisho howlgalka mujaahidiinta ayaa ka dhacay gudaha madaxtooyada xilli uu halkaasi ku sugnaa madaxweynaha kooxda riddada ah xasan guurgurte iyo saraakiil ka tirsan kooxdiisa ashaadalo diriirka ah howlgalka ayaa allaha fadligiis u dhacay sidii loo qorsheeyey waxaana halkaas cadowga ka soo gaaray dhimasho dhaawac iyo burburka xarumo ku yaala gudaha madaxtooyada kuwaas oo ahaa bartilmaameedka howlgalka mujaahidiinta taliska ciidanka mujaahidiintu wuxuu bogaadinayaa halyeeyadii fuliyey howlgalka ka dhacay gudaha madaxtooyada riddada wuxuuna xaqiijinayaa inay sii socon doonaan camaliyaadka lagu beegsanayo madaxyaweynta cadowga meel walbo ay ku sugan yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo dhammaan inay dholalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabalilif ku ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada iyo xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab balan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabaliifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون mahadsanid bashiir sarkaal sare oo ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya ayay shishaanada mujaahidiintu toogteen xilli uu ciidan kula hadlayey duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose ismaaciil salaad guleed oo macluumo dheeraad ah ka haya umuurtaasi ayaanu ka waraysanay bismillaahi raxmaani raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka een sarkaal sare oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ayaa maanta lagu dilay een deegaan ka tirsan shabeellada hoose een sarkaalka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray nuur farey waxaana uu ahaa taliyaha een guutada maleeshiyaadka riddada ee isugu yeera afariyo tobanka oktoobar ee ka howlgala qeyba ka mid ah shabeellada hoose een warar kala duwan ayaa soo baxaya oo ku aadan dilka sarkaalkan een sarkaalkan ayaa xilliga la dilayay waxa uu ku sugnaa deegaan lagu magacaabo cabdo dibile oo u dhexeeya degmada afgooye iyo deegaanka laanta buuro een shabeellada hoose een waxaa lagu soo waramayaa in xilliga dilkiisa uu dhacaya sarkaalkan uu u qudbeynayey ciidamo een ka tirsan guutada uu isagu madaxda ka ahaa oo halkaasi khudbad ugu jeedinayay wararku waxay sheegayaan in askartii uu u qudbeynayay askari ka tirsanaa oo hubaysnaa oo halkaasi ku sugnaa inuu rasaas ooda uga qaaday sarkaalkan murtadkee la dilay nuurfarey een halkaasina uu ku dhintay wararka qaar waxay sheegayaan in sidoo kale askarigaasi uu dilay sarkaal labaad oo isaguna ka mid ahaa saraakiishii een goobta ka qudbeynaysay walow ilaayo haatan magaciisa aan la helin sarkaalka labaad ee la dilay een meydka sarkaalka la dilay ayaa maleeshiyaadka riddada ay goobta ka qaadeen iyagoona een xaqiijiyey in sarkaalkaasi een la dilay xilli uu u qudbeynayay ciidankiisa oo askari ciidankiisa ka tirsanaa uu rasaas ku dilay een sarkaalkani murtadka ee la dilay oo lagu magacaabi jiray korneel nuurfarey muddooyinkii lasoo dhaafay wuxuu ku sugnaa een shabeellada dhexe wuxuu ka mid ahaa saraakiishii murtadiinta deegaano ka tirsan shabeellada dhexe maalmihii lasoo dhaafay isku soo sawirayey iyagoo lahaa een waxaan ka hortegaynaa howlgallada mujaahidiinta markii uu isaga iyo maleeshiyaadkii uu watay ay ku fashilmeen in ay ka hortagaan howlgallada mujaahidiinta ay ka fulinayeen shabeellada dhexe ayuu waxa uu usoo cararay dhanka shabeellada hoose kadib markii mujaahidiintu dhowaan ay la wareegeen deegaano dhowr ah oo ay ka mid tahay degmada awdheegle sabiid iyo deegaanka bariire halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidankii isaga ka amar qaadanayay wararka waxay sheegayaan in uu maalmahan waday abaabul ciidan balse maanta isagoo ciidamadiisa u qudbeynaya askarigaasi uu dilay murtadkani la dilay wuxuu ahaa murtad dhibaato ba-an ku haya dadka ku dhaqan shabeellada hoose gaar ahaan deegaanadii dhowaan mujaahidiinta ay xoreeyeen oo ay la wareegeen oo ay ka mid tahay awdhegle sabiid iyo bariire iyo degmada afgooye oo maleeshiyaadka isaga uu taliyaha u ahaa ay ka howlgeli jireen halkaasna dhibaato badan ay ka geysteen ninkan sidoo kale wuxuu ahaa mid ka mid ah saraakiisha murtadiinta ee dhibaatada ka geystay muqdisho oo si weynna loogu yaqaanay la dagaalanka shareecada islaamka maanta ayaa lagu dilay deegaankan iyadoona warar kala duwan ay kasoo baxayaan dilkiisa mahadsanid ismaaciil kataabil akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay howlgalkii mujaahidiintu ay kula wareegeen magaalada bariire ee wilaayada shabeellada hoose xasan cabdiraxmaan abu xasaan oo isdaarkaasi soo daawaday ayaa inooga diyaariyey warbixintani
أبشروا بالنصر لاي إخوتي في كل ساع يملأ الأرجاء نورا nasrigu waxa uu ku jiraa gacanta alle ma aha midaan annaga keeni karno balse waxaana la faray dadaal iyo inaan la dagaalanno cadowga alle dibna uga soo ceshanno deegaanadii iyo degmooyinkii ay la wareegeen si mar kale dib loogu soo celiyo iftiinkii shareecada iyo xukunkii kitaabka qur-aanka kariimka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam iyagoo halkaas ka duulaya ayay ciidamada mujaahidiintu dagaal kula wareegeen dhowaan degmooyin iyo deegaano cadowga uu ku sugnaa gaar ahaan deegaano dhaca wilaayaadka shabeellada hoose shabeellaha dhexe iyo hiiraan deegaanada ay la wareegeen mujaahidiinta dibna loogu soo celiyay ku dhaqankii shareecada raxmaanka waxaa ka mid a deegaanka bariire ee wilaayada shabeellada hoose halkaasoo mar kale dib ay ula wareegeen ciidamada mujaahidiinta kadib markii murtadiintii ku sugnayd si xoog ah looga saaray deegaanka fiidiyow uu baahiyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariya ayaa lagu soo bandhigayaa ciidamada mujaahidiinta uu si buuxda deegaanka gacanta ugu hayo waxaa filimka lagu bilaabayaa ciidamada mujaahidiinta oo ku roondeynaya waddooyinka magaalada iyo sidoo kale ciidamada mujaahidiinta oo ku socdaalaya buundada weyn ee deegaanka bariire taasoo ka mid ahayd goobihii dhowaan ciidamada mujaahidiintu ay la wareegeen
كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح لاح من دم الشهيد waxaa fiidiyowga laga daawan karaa dhammaan difaacyadii cadowga ay ku sugnaayeen oo si toos ah ay gacanta ugu hayaan ciidamada mujaahidiinta islamarkaana ay mid mid u baarayaan inta fiidiyowga uu soconaya waxaa la arkayaa bulshada muslimiinta ee deegaanka bariire oo si farxad iyo damaashaada ku soo dhoweynaya ciidamada mujaahidiinta kuwaasoo ku socdaalaya buundada weyn ee deegaanka bariire
فارد أحرق فيه لك واجتياح فيه نسمو في الضريع في المعامع والوقيع فيه تنتصر الشريعة فيه يحكم بالصلاة فيه نسمو في الطليع في الم- fiidiyowgan uu baahiyey kanaalka kataib al ikhbaariya ee laga soo saaray deegaanka bariire iyo ciidamada mujaahidiinta oo deegaankaasi si buuxda gacanta ugu hayo waxa uu farxad geliyey quluubta ummadda muslimiinta halka dhanka kalena cabsi iyo qalqal uu ku abuuray cadowga alle ee isugu jira kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee duulaanka gardarrada ah ku soo qaaday ku dhaqanka shareecada allah
والوقيع فيه تنتصر الشريعة فيه يحكم بالصلاة
kooxda ridada soomaaliya ayaa xabsiga dhigtay mas-uul ka tirsanaa murtadiinta oo dhowaan sheegay in kooxdu ay ku fashilantay dagaalka ay kula jirto mujaahidiinta marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan haya mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaarasan kooxda riddada soomaaliya ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii uu bixiyey waraysigu ku faahfaahiyey fashilka dul hoogan iyo riddada iyo sida xasan burgurti iyo kooxdiisa ugu dabeen dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta al-shabaab ah murse cabdiraxmaan saleebaan oo guddoomiye ka ah xisbiga loogu yeero shacabka ayaa gurgurta ku eedeeyey inuu baabi'iyey maleeshiyaad fara badan oo lagu wareejiyey saddex sanno ka hor haatanna isaga iyo kooxdiisa ay difaac kaga jiraan daafaha magaalada muqdisho cabdiraxmaan saleebaan waxaa kaloo uu ka dhawaajiyey in kooxda riddada ay haatan ku jiraan xaalad hubanti la'aan ahaa islamarkaana shaqadooda ku soo ururtay oo keliya muuqaallo iyo sawir ah oo ay isaga soo duubaan xaafadaha magaalada muqdisho xukuumaddiisii meeshay marayso way ognahay xaaladda amniga dalka jira degmada hodan iyo boondheere iyo keliya baa dowladdii video laska soo duubay afur wadareed la sameeyey baa laga dhigay shaqadii dowladda xukuumad iyo wasiiradii banaanka u baxayo iyagoo burufiyo wataa banaan afur ku samaysanayo intaas xukuumaddii shaqadii intaas ay noqon amni ahaan waxay difaac uga jirtaa afgooye iyo meel balcad ka sokaysa bay dowladda difaac uga jirtaa waan ognahay ciidankii qaranka soomaaliyeed saddex sano ka hor madaxweyne xasan sheekh lagu wareejiyey ee tababarnaa iyo shan kun oo ciidan ah oo tolitiriya tababartay oo u diyaarsanaa inay dalka difaacaan in intii dalka la soo geliyey si siyaasad foolxun loo burburiyey loona baabiyey ciidanka dagaaladii cadas weyne ka dhacay ee lagula jiray kooxaha nabadiidka ah iyo ilaa iyo hadda dagaalka nabadiidka lagula jiray ee socdaay fashilka ciidanka lagu dhex sameeyey aabbana ay u noqonayso xukuumadda xamse xamse cabdi barre iyo madaxweyne xasan sheekh maxamed aaba dhacaya dhibka loo geysta ciidanka marka in maanta xukuumadda saddex sano ka hor dagaalka goobihii ay ka bilowday maanta intii la iskala yimi ay difaac ka galaan afgooye iyo meel balcad ka sokaysa horta iyadaa kugu fashil fashil kugu filan cabdiraxmaan saleebaan ayaa sidoo kale tooshka ku oofiyey waxay tahay doorashada qof iyo codka ahaa ee uu ku baaqay xasan gurgurta iyo weliba cidda ka dambaysa inuu gogol u fidiyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda waxaanu yidhi isagoo arrimahaasi ka hadlay sida tan laakiin madaxweyne xasan sheekh maxamed doorasho qof iyo codka u wada waxaa weeye waa doorashada ismaaciil cumar geeli galo jabuuti waa doorashada siisiga masar u galo waa doorashada abi etoobiya ka qabto doorashada nooca soomaaliya ma anfacaysa ma anfacayso suuragalna maaha isagaa shalay diidana annagaa maanta diidan marka waxaan leenahay madaxweyne doorashooyinka noocaas ay saaxiibadaha qabsadaan dalkan kama suuragelayso mana ka dhici karto wax waaqiciyana maaha shalayto iyadaan loo socon oo dowladdu qof iyo cod u socotay dowladda kaa horreysay baa dadka ka dhexdhicinaysay diktaatoriyad socon mayso adna kaa yeeli mayna maanta tabartii aad shalay lahayd mid lamidaan leenahay aan kaaga hor imaan karo sidoo kale waxaan runtii maaragtay aan aan leen kasii xoojinaya beesha caalamka oo annagu xisbiyadayadu cabasho badan u geynay oo aan leenahay oo balda madaxweynihii nama arka mana noo jeediyey bal ninka aan halala qabto madaxweynaha runtii aan uga mahad celinayno inay yeelaan laftigoodu ay qiimiga ka qaateen inay xasan madaxweyne xasan ay runta u sheegaan oo dhahaan dalka taladiisa dhulka dhig ingiriiska ka mid ahaa u k baa ka mid ahaa oo amerikaanka iyo maraykanka laftigiisa oo aan codsi u dirnay baa ku jiray safaaradahaasa runtii maarata hadda qiimiga ka qaateen madaxweynuhu talada dhulka u dhigo madaxweynihii hore ee kooxda riddada soomaaliya moxamed cabdulaahi farmaajo ayaa cambaariye xarigga loo geystay cabdiraxmaan saleebaan waxaanu ku tilmaamay tillaabo xadgudub ah oo muujinaysa diktaatoriyada uu xasan gurguud tala damacsan yahay dalka soomaaliya mahadsanid marwaan ku dhowaad shan iyo toban askari oo isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa bakti dhaawaca ku noqday weeraro qorshaysan oo ka dhacay bartamaha ee koonfurta dalka soomaaliya dagaal u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxa uu ka dhacay duleedka magaalada masagawa ee wilaayada geelgaduud waxaana dagaalkaasi lagu dilay hal askari oo murtad ah iyadoona mujaahidiintu ay soo qaniimaysteen qori iyo boosh uu watay murtadkaasi dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay laba qarax la beegsaday koliyo kufaarta afrikaanta ka tirsan oo ka baxay deegaanka buufo kuna sii jeeday deegaanka shalambuud baktigu waa mid ugandhees ahay oo mid kale oo murtad soomaali ah dhaawacu waa saddex askari oo kufaarta uganda qayb ka ah dhanka kale waxaa faahfaahin laga helayaa qaraxyo laba maalin ka hor oo kufaarta afrikaanta lagula beegsaday agaarka deegaanka lambar lixdan saddex askari oo ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa ku dhintay iyo sidoo kale mid ka mid a maleeshiyaadka murtadiinta laba askari oo kufaarta afrikaanta ah ayaa ku dhaawacantay iyo murtad kale oo soomaali ah ilaahay hal gaari ayaa la sheegay qaraxyadaasi in ay ku gubteen kaasoo ah nooca taawga loo yaqaano bulshada ku dhaqan deegaanka booco ee bariga wilaayada hiiraan ayaa xalay goob fagaaraha ku daawaday filimka mucaskarka sheekh bashiir ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib casaam carafaad ayaa inoo faahfaahinaya fagaara weyne ku yaala bartamaha deegaanka booco oo ah deegaan hoostaga magaalada baradweyne ee bariga wilaayada hiiraan ayaa bulshada ku dhaqan deegaankaas habeenkii xalay ku daawadeen aflaam kala duwan oo jihaadi ah ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib sida filimka ciidda mucaskarka sheekh bashiir qaar ka mid a bulshada ku dhaqan deegaanka booco oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa xusay aflaamta kala duwan ee xalay daawadeen ay lahaayeen xiise gaar ah bismilah alxamdulilah caawa waxaan daawanay aflaan kala duwan oo fara badan inagoo ku sugan deegaanka booco hoostaga degmada beledweyne ee dhaxa dhanka bari ee wilaayada beledweyne waxaan daawanay aflaantii ugu dambeysay ee jihaadiga ah waxaan daawanay filimkii sheekh bashiir mucaskarkii waxaan kaloo aad iyo aad aan ugu bogay filimkii sheekh bashiir mucaskarkii waxyaabahaan ku aragna waxaa kamid ahaa rimaayadii sidii ragga walaalaha maxaan ku rahdaa quruxda badan ay u diyaarsanaayeen abwaanadii ee kasoo tegay jaamacadaha iyo dhulalka kale cadowga joogay kasoo tegay waxayna tustay taas inuu yahay jihaadku mid xaq ah cid kasta meel kasta ay joogtana looga baahan yahay marka waxaan fariin u dirayaa dadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga waxaan leeya walaalayaal waad ujeedaan walaalihii mujaahidiinta siday u halgamayaan u dadaalayaan dhulkii u xoreynayaan waa ku qasbannaha inaan garabkooda istaagno wax kaloo inoo furan maanta ma jirto xabashidii waad ujeedaan bilmunaasaba inay maalmahan dambe sidaa u bilaabeen inay duqeyn dadka muslimiinta la eegtaan saa darteed waxaa inoogala baahan yaha walaalayaal inaan annagana aan dhankeena ka kacno guntano aan la dagaalano aan dhulkeena ka xoraysano aan u istaagno kasi khaasa dhalinyarada waxaan u daarmayaa dhul waliba dhalinyarada ayaa xorayso waad aragteen reer syria reer afghanistan maanta waxay ku naaloonayaan waad aragteen maanta waa markiina ayaan leyna annagoo allah kaashanayno aan fadhi ka kacno mucaskaraadka aan buuxino aan sida ugu dhaqsiyaa badan aan isaga dulqaadno cadowgan waxaa joogaa degmada booco oo hoos timaada magaalada beledweyne aa waxaa daawanay filimaan qiimo badan maasha allah filima oo filimaanta hadda soo baxaa iyo macaskarkii sheekh bashiir oo cabdiwaaxid iyo adoonadii ay ka gabayaan marka maasha allah aad ayaa ukafaadinay maasha ummad badan ayaa meesha kusoo xaadirtay ilaahin islaamka kor haba dhigaalayna ilaahi caawa kalma jirto intii horta afnaan sidaydba habeenadii lasoo dhaafay bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga waxay gooba fagaaraha ku daawadeen filimkii mucaskarkii sheekh bashiir oo ah hadiyadda ciidul fidriga mahadsanid casaam wilaayadii islaamiga galgaduud ayaa kulan isxogwaraysiya la yeelatay guddigii wilaayada bisha rabadaan u qaabilsanaa afurinta masaakiinta ku dhaqan wilaayadaasi mar kale warbixinta warkan waxaa haya walaalka marwaan maxmed wuxuu ahaa kulan ballaaran oo dhex maray wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo guddiga afurinta dadka masaakiinta ah ee bishii ramadaan ee na soo dhaaftay kaasi oo ka dhacay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda kulanka ayaa ahaa mid isxogwaraysi ah oo wilaayada ay la yeelatay guddiga islamarkaana uga warbixinayay shaqadii uu qabtay bishii ramadaan iyo sidoo kale afurintii uu sameeyey dadka masaakiinta ah munaasabadda kulanka lagu soo gebagabaynayay waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka socday wilaayada iyo martisharaf kala duwan ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah guddigii afurinta masaakiinta ee bishii ramadaan ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala guddiga walaayadu dhistay oo inay shaqeeyaan laysku ogay ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala waa noo qabsoontay dhowr sano ayaan wadnay shaqadaas la waday sideed sano waaye walaala ilaa ogaa jira sax waxaan leeyahay sanadkan haddeer bishaan ramadaan hadda waxaan soo qaybinaa labo laba biyaajo ayaan soo qaybinaa marka labadaa biyaajo biyaajada koobaad waxaa la afuriyey ilaahay noo saamaxay dheeftoodi dheefta uu noo dhiibay ay ku fillaatay soddon qoys ayaan afurinay biyaajadii labaad waxaan haddana ku u qaybinay soddon iyo saddex qoys ayaan u qaybinay ilaahay baa mahad iyo shukri iska loona waafajiyey
ilaahay subxaana wa tacaala yaa mahadda iska leh dadkaas raashinka la siiyey hay-ada lagama qaadin lama weydiin lagamana doonin jaariya dibaddaana lagama doonin dadka muxsiniinta degan deegaanka ama ganacsi ha aadaano ama shaksi ha ahaadaane yaa ku tabaruca dadkaasaa laga qaaday ilaahaan ku mahadinaynaa subxaana wa tacaala sida runtaan si walaalkay u horreysa sheegana mudday soo socotay hadba sii ahayd marka allah subxana wa tacala aan ku mahadinaynaa intaasaa ilaahay noo suurtogeliyey sanadkan intaas kadib waxaa halkaasi kelmad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduusha cabdulaahi abukhaalida isagoo guddiga uga mahadnaqay shaqada wanaagsan ay u hayaan bulshada muslimiinta ahaa guddiga afurinta degmada ceelbuur si gaara u howlgashay warbixintoodan aan dhegaysanay runtii intaas qoysaseen ay la kulmeen ilaa toddobaatan ama siddeetan qoys dadka dhow ay qaabileen jasaakum allahu khayra jazaa runtii edeega iyo maaragtay bulshada in loo edeego nabiga calayhi salaatu wasalaam wax badan ayuu ammaanay in maaragtay ummadda wax loo taro haddii aad u nasiixaynayso wax tar waay oo kheyr u sheegayso haddii gacantaada gaarayso wax siinayso waa kheyr haddii dacwo aad u jeedinayso waa kheyr ummadda majaalaad badana looga edeega waktiga sadaqadana aada u fadlo badan tahay camalka ilaahay labalaabo maaragtay in badan maaragtay maanaa ilaahay la ogyahay intuu ajarka yahay la egyahay ilaahay layba ogyahay ayaad shaqayseen insha allahu tacaalaa waa arrintaasi arrinta ilaahay guusha iyo gargaarka iyo nasriga ilaahay saba uga dhigaayo hal tunsaruuna tursaquuna ilaa biducafaa'i u kama qaala calayhi salaatu wasalaam marka ajar badan allah idinka siiyo mar walbana kolle waxaa la rabaa in guddigaas sidaas u shaqeeyo u taagnaado haddii al yidhaahdo subxaana wa tacaala xilligaasi iyo markii la gaaro maraaxiisha kale nafteeda maaragtay dad dhibaataysan haddii la arko inaanu u istaagno insha allahu tacaala guddigan ayaa ah mid shaqo muhiima u haya dadka muslimiinta ah marka la gaaro bisha ramadaan wuxuuna bishan ramadaan mashruuca loogu magacdaray afuri walaalkaaga gaarsiiyey in ka badan lixdan qoys oo masaakiin ahaa wuxuuna ololahani ay wadaan guddigan dusha u ritay qabtarka masaakiinta oo wilaayadani ka socdaa muddo siddeed sano ahaa waad mahadsantahay marwaan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu